takbiirsaday janaazada laakiin markii ugu dambaysay afartaas unbay ahayd wey marka taasaa lagu ijmaacay wey afar takbiiradood afarta takbiiradood midda u horreysa waa midii lagu xiranaya de takbiiratu ixraamkii wey janaazada aad ku xiranayso waaya markaasaad faatixada aqrinaysaayo takbiirtii labaad baa takbiirsan haddana salliga nabigaadna ima la imaanaysaa takbiirtii saddexaad baa takbiirsanaysaa maydkaad u ducaynaysaa takbiirta afraad baa takbiirsanaysaa waa salaama noqsanaysaa marka saasun buu kugu tilmaamayaa sheekhu yukabiru arbaca takbiiraat yatacawadu bacda aluulaa midda u horayso tacawudkuu la imaanaya uma yaqra'u faatixata alkitaab markaa takbiirta u horraysa takbiira sooto acuudu billahi min ashaytaan rajiim buu leeyahay markaasuu faatixada aqrinaya uma yukabiru ahaaniya takbiirtii labaad buu la imaan salaatu janaazada ducaa iftitaax lama suneeyo ducadan salaada kale markaad gasho duca la yidhaha ducaa iftitaax baa la akriyaa soo maha intaadan faatixada akrini tacawudkana aadan la imaanin ya ducaa iftitaaxa salaatu janaazada sunna ma aha liannahu ayada israac baa lagu bineeyey deg deg bay ku binaysanta janaasada sideedaba in la lasanjijiyo oo xaalkeedao dhanbo durbe la dhameeyo saasay janaasada ku dhisaysanta marka ducaa iftitaax looga suneeyo laakin tacawudka waa la imaanaysa acuudu billahi min ashaytaani bismi llahi raxman saasaa leeda faatixadii baad akrin waa takbiirsanaysaa markaa faatixadii dhamayso uma yusalli cala nabiyi buu ku salinayaa sala allahu alayhi wasalama fa yaqulu wuxuu leeyahay allahuma salli cala muxamed wa cala ali muxamed wlafdal an yutayimahu an yutamimahu inuu taam yeelo weeye biqowlihi kamaa sallayta calaa ibraahim ilaa qowlihi xamiidu majiid ibraahimiyada ugu fadli badane siiqadaas taasuu la imaanaya allahuma salli calaa muxamedin wacalaa aali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahima wacalaa aali ibraahim wabaarik calaa muxamedin wacalaa aali muxamed kamaa baarakta calaa ibraahima wacalaa aali ibraahim inaka xamiidu majiid buu leeyahy salligaasuu la imaanaya walaa yaquulu ma oranayo qofka musalliga ee janaazada ku tukanayo maa yafcaluhu waxa ay samaynayaan kasiirun kuwo badan oo min alcawaami dadka aan cilmiga lahayn ah oo min qiraa'atin aqrintooda ah in allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna cala nabiy alaaya kuwa caamada qaar baa iskaga akriya aayaddaasay ku akriyeen janaazada waa meeshii salliga ay kusoo qaadan lahaayeen in allaha wa malaa'ikatahu waa takbiirta labaad bacdigeed salliga nabiga meesha lagu sallin lahaa iyo aayadda akrinayaan markaasay salliga la imaanayaan sunna ma uhu leeya imaam malik imaam nawowi in la akriyo ayadaas sunna ma aha yani maxalkaan in lagu akriyo waay looma sunaynin waay marxab fa inahu laa tasixu salaatuhu salaadiisa maba ansaxayso ida iktasara calayhi hadduu ku gaabsado meeshii salliga nebiga lama doonayey hadduu in allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna cala nabiy yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasalimu tasliim bas uu akriy wuu iskaga socday marka allahu akbar takbiir saddexaad buu la yimid salaadiisa ma jirto maxaa rugni dhan baa ka maqanoo waa salliga nabiga hadda aayaddan waa xikaaye ilaahay iyo malaa'igdiisu nabigay ku salliyeen ee kuwa mu'miniinta oo ilaahay nabiga rumeeyo nabiga ku salliya oo salaama weeye aayadda macnaheedu maogay salli maaha aayadda salli maaha marka salli kuma noqonaysa aayadda laakin salli unbaa laysku amraya aayadda ya ilaahay rasuulkiisa nabiga ku salliyeene idinkana ku salliya mu'miniintiio marka hadduun markaa salliga uusan ku darin allahuma salli calaa maxamed uusan dhihin oo aayadda bas uu ku gaabsado salaadiisu saxiix maa lianna rukni baa maqan salligii dhammaaba maqan waayahay uma yukabiru haalisata tii saddexaad buu takbiirsani markuu salliga nabiga la yimaado wayadcuu lilmayiti meydku u duceynaya walilmuslimiina muslimiintana wuu u duceyn bimaa sanadkuruhu waxa aan sheegi doono min alaxaadiidi insha allahu tacala axaadiista ducada kusoo aroortay meydka loo duceynayo uu noo soo qaadi doonaba uma yukabiru raabicata takbiirtii afraad buu markaa takbiirsanaya wayadcuu waa yahay wuu ducaynaya takbiirta afraad markuu la yimaado ducuu weliba haddana ku daraya oo duca gaaban baad rabaa takbiirta afraad markaad takbiirsato salaamta un la celbin maysida duca gaaban baad ku daraysaa xoogaa wa min axsanihi waxaa ugu wanaagsan allahuma laa taxrimna ajra walaa taftinna bacdu waqfir lanaa walahu saasuu dhihi waa takbiirta afraad buu intaa ka dambaysiinaya markaasuu leeyahy asalaamu calaykum marxaba wlmukhtaaru sida la doortay annahu yudawilu ducaa ducada wuu dheeraynaya fi raabicati takbiirta afraad khilaafa maa yactaaduhu waxa ay ka caadeeyesheen khilaafkeeda aktaru naasi dadka badankooda ducada way iska soo gaabsadaan janaazada waa in la dheereeyaa sunahu le imaam nawowi waa la dheerayn ducada waa lixadiidi ibni abi awfa aladii sanadkuruhu in sha allahu tacala xadiidka aanu sheegi doono wuu dheereeyey nabigu ducadii aad buu u dheereeyey faama aladciyatu lmaasuuratu ducooyinka lasoo raray bacda takbiirati haalisati takbiirta saddexaad waa salliga nabiga markaad la imaataa takbiirsanaysaa soo maa takbiirta saddexaad bacdigeed baad meydka u ducaynaysaa marka ducooyinka waxaa fadli badan midda nabiga laga soo raray sala allahu alayhi wasalam oo nabigu uu dadka markuu janaazada ku tukanayay ducadii u akrin jiray taasaa ugu fadli badan fa minhaa waxaa ka mid a ducooyinkaas an abi saciid waxaa laga wariyey can abi cabdiraxmaan cawf binu malikin radia allahu canhu qaal sallaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu wuu tukaday calaa janaasati faxafidtu waan xifdiyey buri min ducaahi nabigu ducadiisi baan xifdiyey markuu janaazada ku tukanay walxaal huwa nabigu yaquulu uu leeyahay allahuma kfir lahu warxamhu wacaafihi wacfu canhu waakrim nuzulahu ducadanuu nabigu akriyo allahuma kfir lahu meydkan ilahu u dhaaf warxamhu ilaahu u naxariiso wacaafihi ilaahu caafi wacfu canhu ilaahu cafi waakrim ilaahu karaamee nuzulahu yani martiqaadkiisa ilaahu karaamee nuzulka qofka martida ku ah kuu imaaday baa leeyahy marka hadda ilaahay buu raxmadiisa u baahanya ilaahay buu marti u yahay meel alla meeshii la geeyo un waa addoon dee ilaahayo wanaaji oo waayahay degitaankiisa ilaahu wanaaji uu ku soo martigalay wawasi ilaahu waasici oo mudkhalahu makaanu gelidiisa waa qabriga meeshaan la dhigan ilah uwaasi qabriga uwaasico wa aqsilu ilaahu ku dhaq bilmaai biyo dembigiisa ilaahu biyo ku dhaqiyo wasalji yani salaj waa barafka wey iyo walberdi biyaha berdiga la yidhaha biyaha saddexdaas nooc bay ka samaysan yihiin biyaha dhulka yani an biyaha waayo samada ka yimaado aka waa saddexdaa nooc waay bilma waa biyo yani caadi ah oo sidoodii ah salajkana waxaa la yidhahdaa biyaha ayagoo dhagaxa kor ka soo dhacaya markay dhulka yimaadaanna dhalaalayo berdina maxaa la yidhahdaa waa biyo ayagoo caadi ahay kor ka soo degeen dhulka markay yimaadeen bay fariisteen dhulka qabowgaa laga yahay biyaha ayo biyihii baa marka qabow dhulkii baa way fariisteen wey oo biyo adag bay noqdeen ama meelaha yani waxaan yaxniga iyo la yidhaahdo dha meelaha fuulo markuu qabowgu jiro wey waa berdigaas ay wanaqih ilaahu ka dahir oo min alkhadaayaa dunuubtiisa ilaahu dahiroo kamaa naqayta sawba alabyada min adanas marada cad markii la dhaqo saabuun lagu dhaqo sida yani u caddaato saasoo kale ilaahay oga yani dunuubta oga dahir waabdilhu ilaahu ugu bedelo daaran daar daartoo khayran ka khayrba min daarihi daartiisa adduunyada ahayd mid oga khayr badan oo jannada ilahu ugu bedel wa ahlan ehel ilaahu u bedel zawje iyo xaas ugu bedel khayran ka khayr badan min ahlihi midii adduunyada ahay ay ehelkiisii iyo qaraabadiisii adduunyada ahayd kuwa ka khayr badan ilaah ugu bedel wa zawjan ilaah ugu bedel xaas khayran ka khayr badan min zawjihi zawjadiisa adduunyada ahayd mid ka khayr badan waa xurciintii wey waa ilaah ugu bedel wa adkilhu ilaahu geli aljannata jannada ilaahu geli waacidhu ilaahu ka ilaali min cadaabi lqabri qabriga cadaabkiisa wa min cadaabi naari naarta cadaabteedana ilaahu ka dhao saasuu nabiga ducadiisaan ka xifdiyo on maqlaayay buu yidhi xataa tamanaytu ilaa aanba tamaniyey buu leeyahay coof binu malik an akuuna inaan ahaado ana aniga dalika almeyd meydkaas inaan anigu noqdaan isla jeclaaday ducadaa nabiga igu dhacday wax duco hadee midba midda kale ka daran buu nabiga ugu duceeyey buu ninkaas ilaa anigu aan tamaniyey bu rawaahu muslim waayahay hadee ninkii ninkii intuu nabi maxamed arkay sala allahu alayhi wasalama rumeeyey haddana uu ku dhintay xadradiis intuu ku dhintay nabigu uu janaazada ku tukaday saa ugu duceeyey nasiib buu leeyahay hay ninkaas rajo weyn baa ilaahay la doon wa can abi hurayrata waxaa laga wariyey abi qataadata wa abi ibraahim alashhaliy can abihi wuxuu ka wariyey wa abuuhu saxaabiyun buu ahaaye waayahay radia allahu canhum dhammaantood ba allah ka raadli noqday asxaabtaasi can nabiyi sala allahu alayhi wasalama nabiga waay wuxuu ka wariyeen annahu nabigu sal la inuu tukaday calaa janaazatin janaasa ku tukaday faqaala wuxuu yihi markuu ducaynayey allahuma qfir lixayina wamayitina de nabigu ducooyinka dadku wuu maqashiinayay ama wuuba barayay si loo loo bartoo looga tacliimayo xali asaga un baa wax laga qaadanaya aya marka liajli tacliim hadda kor waa loo qaadi karaa si dadku ay uga faa'idaystaan oo ama dadku u bartaan allahuma qfir lixayina mid kaanaga nool ilaahu dambi dhaaf wamayitina kaanaga dhinteen ilaahu dambi dhaaf wa sagiiranaa midka yar ilaahu u dambi dhaaf wa kabiiranaa midka weyn ilaahu dambi dhaaf wadakarina midka anaga lab ilaahu u dhaaf wa untaanaa midka anaga dhadigna ilahu u dhaaf wa shaahidanaa midka anaga jooga iyo waqaa'ibanaa midka anaga maqana ilahu dambi dhaaf allaahuma allahayow man axyaytahu ninkaad noolayso oo mina anaga naga mid ah fa axyihi cala lislaam islaamnimada ilaahu ku noole waman tawafaytahu ninkaad oobsato minaa anaga naga midana fatawafaa ilaahu ku oobso cala aliimaan ilaahu iimaanka ku oobso allahuma laa taxrimnaa ajrahu musiibadan ajarkeeda ilaahu ha naga hoojinin oo sawaabkeeda yani nasiib walaa taftinaa ilaahu hana fidnayn oo bacdahu meydkaan gadaashiisana ilaahu hana fidnayn ducadaasu markaa nabiga ku duceey rawahu tirmidi baa wari min riwaayati abi hurayra walaa shari ورواه داود باوري من رواية أبي هريرة وأبي قتادة قال الحاكم وحي حديث أبو هريرة صحيح على شرط البخاري ومسلم قال الترمذي قال البخاري وحي أجمع روايات هذا الباب رواية الأشر روايتنا يعني أبو صحيح حسن بولي قال البخاري وحي وأصح شيء في الباب حديث عوف بن مالك حديث هذا سمرين جنازة الباب كلوري كاسا أبو صحيح حسن بولي وعن ابي هريره waxaa laga wariyay qaala wuxuu samiعtu rasuul الlahi baan maqlay sal ه عليه وسلم يقول xaalu leeyay إidaa صalaytum calى الmeyti meyd haddaad ku tukanaysaan faaklisuu lahu ducaa ducada u khaalis yeela ducada u khaalis yeela yani waaya maxay tahay keligii u duceeyo allahuma اغfir lahu warxamhu meydka ku khasisa ducada ay waaya marxaban marka ducada iska caamka oo muslimiintao dhan aada ugu ducaynaysa keliya lama rabo maydka waxaa la rabaa duca khaasa inaad u ducayso oo damiirkaas weliba ifraadka aad u celiso taasaa la rabaa ducooyin kaleo jamaca ku ducee haddaa rabto laakin allahuma اkfir lahu warxamhu waa inaad tidhaahdo akhlisuu lahu ducaada sidaa wey ducada ukhalisa oo yani duca keligiis khaas ku ah waa ka ikhlaasu ducaai lahu anlaa yushraka macahu gayruhu waay wa aqaluhu allahuma اkfir lahu way wayudcaa lahu bikhusuusihi wain kaana iflan ilmo yaroo saqiirho yan weli aan qaangaarin ba ha noqdee allahuma kfir lahu warxamhu baa laleey waa la isaga ducaynay rawaahu abu daawud baa wariya xadiiskaas wa canhu waxaa laga wariyay can abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sal alay waslama fi salaati cala aljanaaza janaazada salaadeeda waxaa nabiga looga wariyey allahuma anta rabuhaa wa anta khalaqtaha ay allahuma allahayo anta rabuhaa baa tahay naftatan rabbigeedii baa tahay wa anta adigaa khalaqtahaa abuuray wa anta hadaytahaa lilislaami ilaahay ow islaamnimada adaa ku hanuuniyey wa anta qabalta ruuxaa ruuxdeedina adigaa qiblooday adaa oobsaday wa anta adigu aclamu adigaa og oo bisirihaa wa calaaniyataha waxay samaynaysay oo qof la arkaba dee wuxuu hoosaan u sameeyo iyo wuxuu kor u sameeyo ilahay unbaa og bini aadamka waxay ka ogyihin baaba iska yartay wax yar unbay kala socdaane ilahay unbaa sirtiisa iyo macna daahirkiisaba og qofkan wa anta aclamu bisiriha wa calaaniyataha ji'naa ilaahayo waan kuu nimid oo shufacaaa lahu anagoo u ergeenayna unbaan ergaan kuugu nimid ee fakfir lahu ilahi meydkaan u dambi dhaaf saas markaa nabiga ugu duceyy rawaahu daawuud waa ducooyinka maasuurka ee nabiga laga soo raray wa can waasilata bin asqa waxaa laga wari radi allahu canhu qaal sallaa binaa rasuulu llahi sala allahu alay waslm nabigaana tujiyey calaa rajulin oo min almuslimiina qof muslimiintood ka mid ahoo dhintay ayuu nabigu ku tukanayey fa samictu waan maqlay yaquulu asagoo leh allahuma allahayow ina fulaan binu fulaan ninka hebel binu hebel la yidhahdo ninka hebel hebel la yidhahdo qofka magaciisii baad sheegaysaa fii dimatika ilaahayow ammaanadaadii buu ku suganyay wa xabli jiwaarika adiga dariskaaga yani cahdigiisii buu ku sugan yahay wey wa xabli jiwaarika wactasimuu bixablillaahi jamiican xarga ilaahay qabsada xarga ilaahay oo la qabsada waa iimaanka iyo cabsida daacada la qaato marka waxabli jiwaarika ilaah uu ku caabudi jirayoo addoon waajibka guto oo yani ku adeecayuu ahaa wey waxabli jiwaariku ilahu ku sugnaa faqih ilaahw ka ilaali min fitnati lqabri qabriga fitnadiisa ilaahu ka ilaali iyo wa cadaabihi cadaabkiisa yani waxa ugu darana dee yani oo ugu soo horeeyo waa fitnatu lqabri mar alla markii qofka qabriga sidaa loo dhigo isla markii naftaa lagu soo celinayaa markaasaa waxaa u imaanayaa labada malag oo la yidhaha faatina alqabri qabriga labada qofka ku fidnaysa oo maxay yihin waa munkar iyo nakiir markiiba way la soo istaagaya markaasay su-aal ku bilaabaya man rabbuka waman nabiyuka wamaa diinuka bay markiiba ku bilaabayaan haddee hadduu imtixaankaas ku baaso waa khayr haddii kalena dee khatar buu meeshaa ku gelay meesha awalu manzilin min manaazili alaakhirati waay wa aakhiru manzilin min manaazili dunya way qabrigu sayidina cusmaan radia allahu canhu wuu ooyi jiray mar alla markuu qabri arkay wuu ooyi jiray maxaad la oydaa baa la yidhi janno iyo naar baad ka sheekaysaa wax walba waad sheegtaa ma oydide qabri markaa arkay maxaad u oydaa wuxuu yidhi qabrigu waa awalu manzilin min manaazili alaakhira aakhira manzilaheeda meesha usoo horaysa waay fa in najaa minhu qofku hadduu ku badbaado qabriga famaa bacdahu aysaru minhu qabriga waxa ka dambeeyana waa kasii sahlan yahay laakiin hadduu qabriga ku badbaadi waayo kabar oo cadaabka uu qabriga uga bilow waxa kasii dambeeyana waa kasii daran yahay nacuudu billahi min cadaab qab ilahay cadaab ilahay qabriga cadaabkiisa allah naga badbaadi marka wuxuu leeyahay nabigu alayhi salaatu wa faqih ilahu ka ilaali min fitnati alqabri wacadaab wa anta adigu ilaahayow ahlulwafaa walxamdi oofin ballanka la oofiyo ilaahayow adigu ehel baad u tahay oo qofkii yani ilaahay wuxuu u ballan qaaday ninkii iimaanka iyo camal wanaagsan laga helo ama shanta salaadoodba xifdiyo in ilaahay agtiisa ballan u yani inuu yani ilaahay ballan baa u yaalla agtiisa wa ilaahay agtiisa ballan baa u yaalla wa marka ilaahayow adigu ballanka axad oofiya adigaa ugu fadli badan walxamdi oo oofin baad ehel u tahay anta ahlu lwafaa walxamd allaahuma allahayow fakfir lahu ilahu addoonkan u dhaaf warxamhu ilaahu u naxariiso inaka adigu anta adigu alkafuuru allihii dunuubta dhaafaatay arraxiim u naxariisa rawahu abu daawuud can cabdillahi bni abi ufa waxaa leeyahi radi allahu canhu annahu kabara calaa janaazati aayahe kabara calaa janaazati ibnatin lahu gabar asagu uu dhalay saxaabiga cabdullahi bni abi ufa layidhaha gabar asagu uu dhalay baa dhimatay gabadhii buu janaasada ku tukanayay afar tak uu ku takbiirsaday oo arbaca takbiiraatin afar takbiiradood fa qaama wuu istaagay bacda araabicati takbiirta afraad markuu takbiirsaday ka qadri maa bayna takbiiratayn labada takbiiradoo hore hore yani u hore intii u dhexaysa oo kale cabaar buu ducaynaya wey yastakfiru lahaa gabadhii ukfraan dalbayaa wayadcuu uma qaala wuxuu yidhi kaana rasuulullahi wuxuu aha sala allahu alayh wasalam yasnacu haakada mid sameeyo wuu dheerayn jiray nabigu ducada wa fii riwaayatin kabara arbacan afar buu takbiirsaday oo famakasa saacatan saacad buu aamusnaa xataa danana ilaa aan malayno annahu asagu sayukabiru khamsan matu shanaad buu takbiirsan doonaa uma sallama wuu salaamo naqsaday can yamiinihi wa can shimaalihi falama insarafa markuu salaadii ka baxay qulnaa lahu waxaanu idhi maa haada maxaasaa ugu dheeraysay takbiirta afaraad markii la takbiirsado dhacdigeed durba waa la salaamo naqsan jiray maxaasaa ugu dheeraysay faqaala wuxuu yidhi inii anigu laa aziidukum idin idinkagama ziyaadinin calaa maa ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam rasuulka waxaan ku arkay yasnacu asagoo samaynayo ow qaala wuxuu yidhi haakadaa sanaca rasuulu llahi sala allahu alay wasalam nabigaa sidaa sameeyo anigu anigu ku arkay rawahu alxaakim baa wariyay waqaala xadiisun saxiix baabul israaci biljanaasati janaasada oo la dedejiyo yaa halka laga gelaya oo meydka markii lagu tukado intii la dhaqa lagu tukado naxaska la geliyo in durbo qabriga la geeyo wa israac socodka naftiisa xoogaa baa la dedejinayaa wa ayahay nadbu sayri yani nudima israacu bisayri biha وxkا البyhaqي في المcرفة wuxuu ku sheegay can الشhaafiعي أن الإsrاaca bha huwa fوqa sajiyة الmaشhي socodkan caadiga ee tartiibta loo socdaa wax yar laga koraysiinayo oo hadda lamanana ordaya maydka in lala ordo lama rabo oo dadka maydka la socda daba socdana ay gaari waayaan maydka naftiisana uu lulmo oo xarako iyo lulid lama rabo maydka mar qofku markuu noolaa wixii dhibi jiray markuu maydka yahana wuu dhibaya marka ayarna lala gagaata maaye xoogaa waa lala tilaabsanaya maydkana la ruxi maayo w oo aad loola degdegi maayo marka taasaa sunaa وعn abi hurayrata waxa laga radi allahu canhu an nabi sal ه alay slam qaal asricuu biljanaazati janaazada dedejiya durba aasa fain taku saalixatan mid wanaagsan hadday tahay fakhayrun baa tuqadimuunaha ilayh khayr baad u dedejinaysaana durba aasa wain taku siwaa dalika mid fiican haddaysan ahayna fa sharun shar baa tadlacuuna o ka dejinaysaan can riqaabikum luquntiina shar baad ka degsanaysaan iska durba iska aasa de sidaafiya wey متفق عليه وفي رواية لمسلم فخير baa تqdimunaha عaليه إليhi iyo عaليhi bay ku kala duwan yihin labada riwaayo سubحaanaه وعن أبي سعيid الخdري waxaa laga رضي الله عنه قاal kaana النبي وxuu aha sلى الله عليه وسلم يقul mid yidhaahdo إdaa وdعت الجناaزaةu جناaزada hadii la dejiyo نaxaجka la saaro oo faاxtamlaha الrijaalu raggu ay xumbaaraan calىa أعنaaqihim luqunta ay saartaan maydka ragga unbaa qaadatay soo ma haddau dumar yahay xataa raggaa qaada maydka rag unbaa qaadayo haddii meesha lug lagu geynayo iyo haddii gaadiid la saarayo oo maydka waxaa qaado u ragga marka raggu markay qaadaan oy luqunta saartaan fa in kaana saalixatan hadday mid wanaagsan tahay qaarda waxay leedahay qadimuunii war idedejiya durba hala igeeya qabrigayga hala igeeya idedejiya wa in kaanad kayra saalixatin mid aan wanaagsanayn hadday tahay qaarad waxay dhihi liahlihaa ehelkeedii waxay dhihi waa dadkii waday eh yaa weylaha hooggeeda iyo halaageeda ayna tadhabuuna be war xaggeed u wadaa wax ka horeeya oo khayra ma jire xaggeed u wadaa saasay leedahay yasmacu sawtaha sawtkeeda waxaa maqlaya kullu shayin wax la arkaba wuu maqlayaa ila alinsaanu insaanka mooyaane walow samica alinsaanu insaanku hadduu maqlo la saciqa lamaanta wuuba dhiman laha hadda naxariis ilaahay baaba ku jirta anaga qarintaana laga qariyey haddii uu ibni aadamku maqli lahaa aba dhawaaqeeda iyo cabaadkeedaas ruux laaka u dhiman lahaa wax isduugi lahaaba ma jirto ya xataa qofka markii qabriga la geliyo oo la cadaabayo cadaabulqabriga lowlaa anlaa tadaafanuu buu nabigu le inaad isduugi weydaan haddaana ka yaamaynin ilaahay baan baryi lahaa inuu idin maqashiyo cadaabulqabriga laakiin qofka qabriga lagu cadaabaya qayladiisa haddii la maqlo dadku way wada dhiman lahayn kulli waa la suuxi lahaa wax isduugi karana ma jiro qofkaa dhinaciisa u suuxi lahaa ayahay marka dadkao dhan baa wada maqlaayo insaanka bini aadamka mooyaane hadduu biniaadamka hadduu maqlaya asago la saxiiqa lamaata uga dhiman lahaa laakiin xayawaankan kale iyo maxaan kale way wada maqlayaan kulli dhawaaqeeda iyo qaylada rawahu lbukhaariy baabu tacjiili qadaa'i dayni can ilmayiti walmubaadarati waayahay ilaa tajhiizihi ilaa an yamuuta faj'atan fayutraku xataa yatayaqana mowtu baabu tacjiili qadaa'i dayni can ilmayit maydka in daynta laga gudo degdegid loo degdega sunanimadeeda maydka daymihii lagu lahaa durbo waa la bixinaya iyo walmubaadarati ilaa tajhiihi maydka in la aaso yaa loo degdegaya tajhiiz waxaa la yidhahdaa maydka qababaalintiisa oo qababaalintiisa waxa weeye maydku mar alla markuu dhintabo dhaqiddiisii iyo kafantiisii iyo duugiddii la duugayey yaa yani intaasa waxaa la isku yidhaha tajhiiz oo waa ambabixinta maydka oo lagu ambabixinayay waa loo degdegaya markiiba maydku inuu sii daahaa lama rabo mar durbo waa la duugaya ilaa an yamuuta faj'atan si kadaa inuu u dhinto mawi qofkii hadda iska fayoo meeshan iska socday unbaa dhacay un gab wadnaha istaagay belihi hadda gab ugu dhacay un sooma naftaaba ka baxday kaas durbo la aasi maayo fa yutraku waa loo kaadinaya waa laga tegaya xataa yatayqana mowt waxaa laga yaabaa inuu suuxdin ku maqan yaha uu soo noqdee durbo godka lagula ordimaayo waa loo kaadinaya ilaa la ogaado mawtkiisa la yaqiinsado qofka hadduu xayi iska ah oo faja mawtu faja ku dhintay can abi hurayrata waxaa laga wariy radi allahu canhu can nabi sal alay slam qaal nafsulmu'mini qofka mu'minkaa naftiisu mucallaqatun mid la xidhay weeye bidaynihi dayntiisi bay u xidhan tahay xataa yuqdaa canhu ilaa daynta laga bixiyo ayahay qofku markuu dhinto waa mucallaq naftiisa waa la xidhaya amruhaa mawquufun laa yuxkamu lahaa binajaatin walaa halaakin xataa tundar waa la sugi qofkaan uu badbaadayna lama dhihi karo waaya waa ehelnaar lama dhihi karo intuu dayntiisii yani waayo aan la gudin waa mucallaq oo nafti way xidhantah waa xabaansan yahay marxaban xataa yuqdaa canhu ilaa daynta laga bixiyo sidaa aawadeed maydku xabsibuu ku jiraa deyma hadduu ka dhintay waa in dayntiisa durbo la bixiyo waa maxbuus de wax walba waa ka xabaansan yahay wax walba waa ka xabaansan yahay marxaban maydka markii la duugo godka la geliyo saasu lah wax all yani wax la bixiyo waxa ugu horeeyo dayntiisaa la bixinaya ko daymihiisi baa la gudi ay daynti markii laga bixiyo maalkiisi haddana waxaa la wixii xuquuq ahoo lagu lahaa yani yaa laga bixinaya uma yunfadu wasaayahu markaas kadib baa wasiyo dardaarankiisa la bixinaya markaa kadib baa tarikadii iyo dadkii uu ka tegay loo qaybinaya xoolihii ay dhaxlayaan oo dhalaya marka dayntaa loo hormaraya wax la arka midda kale waa yani waa xaqunaas weeyaho xaqullaah iyo xaqunaaska sida xaqunaaska daran marka dayma dad leeyahay haddaa xaqunaaska haddaad un waayahay uu lagugu leeyahay durbe in lagaa gudo saasaa wanaagsan rawahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan waxaa isku mid ahaa laleeyahay qofku hadduu xoolo ka dhintay hadduuna ka dhimanina labaduba xabsin buu ku jiraa ilaa dayntaa laga bixiyo laakiin culimmadu waxay leeyihiin qofku dayntaas hadduuna ku dacatinin gudideedii asagoo isagoo xoolo leh oo dayntii gudi karuuna iska bixinin ilaa uu dhinto waaya qofkaa wey qofka la xabaasayo laakiin qofka aan dacatinin oo wuxuu dayntii isaga bixiyo ma unahayn uma suuroobinba inuu dayntii iska bixiyo wuxuu isaga bixiyo uma usan helin waaya kaas yacni ilaahay baa u naxariisanaya laleeyahay qofkii dadka xuquuqda ku lahaa uu ilaahayba inuu raalli geliyo oo laga cafiyo kaasaaba laga yaabo raxiim wey addoonkana waa iska miskiin waan xuseen waxaa laga wariyay bn yani ayahay yani waxawxin radi allahu canhu waaya can xusein binu waxwixin radi allahu canhu xusein binu waxw waxaa laga wariyey ana dalxata ibn lbara radi allahu canhu marida wuu jirsaday dalxa binu bara faataahu nabiyu nabigaa u yimi sala allahu alay slam yacuudu asagoo booqanay nabigaa soo booqday faqaala wuxuu yidhi inii anigu laa uraa u malayn maayo dalxata ninka dalxa la yidhahdo ilaa qad xadata fiihi lmowt mowt baa ku yimi ninkaas waa calaama yani waxaa saaran nafti baa saarta ama ninkaas calaamada yaa ka muuqata dhimasho taasuu nabigu yidhi ee faaadinuuni faaadinuunii bi bihi i ogeysiiya mar alla markay naftu ka baxdo iisoo sheega ninkaan sidaan ku arkayo waxaa weeye nafti baa haysee ninka kacayo uma eke isoo ogeysiiya wacajiluu bihi dadejiyana mar alla markuu dhintabo dhaqitaankiisii iyo kafankiisii iyo yani qabrigiisii lagu qodi lahaa hal yani hal alla bilaabo markiiba dadejiya fa inahu shani laa yanbaqii ma wanaagsano lijiifati muslimin qof muslima maydkiisu an tuxbasa in la xabaaso bayna dahray ehli ehelkiisa dhexdiisa in lagu xabaaso ma wanaagsano naftuba hadday ka baxdo in maydku uu dadka sii dhex yaalla ma wanaagsano nabiga in la asturo ubaa fiican hay dadka naftooda waxba kugu filmaa mar haddii si kasta laguu jeclaa mar alla markay naftu kaa baxdo magacaagi o dhan uu isbedelaya maydka naga astura baa lagu leey mayd unbaad noqona mayd bas khalaas war maydka naga qari naga astura khalaas wax kaloo ixsaan lagugu samaynayaa ma jiro in godka lagugula ordo un moogi bas ay marka waa la qari- waa la asturaya la asturaya rawahu daawud ba xadidka wadi baabulmawcidati cinda alqabri qabriga agtiisa oo laysku wacdiyo taasuu baab yahay oo maydka markii la aaso waayahay firdig un la kala dhihi maayo waa la iswaaninayaa maxaa yeele geerida tan horta waa cibro midda ugu weyn iyo wacdi kan ugu weynba waa mawdka haddana waa la isxusuusinayaayo qofkan siduu u dhintay inuu qof la arkaba u dhimanayo can caliyi waxaa laga wariyay radi allahu canhu qaal kunaa waxaanay fii janaazatin janaaze ayaan joognay buri sal cali fii baqiici lqarqad meesha baqiicu lqarqad la yidhaahdo waa meesha yani madfanu ahli lmadiina madiinada macna meesha dadka lagu dugi jira asxaabta badankooda bay ku dugan yihiin waay faataana rasuullah rasuulka ilahi baa noo yimi sala allahu alayh wasalam faqacada wuu fariisay waqacadnaa xawlahu annagana gaarakiisaan fariisanay wa macahu nabiga maciisana miksaratun ul yaroo bakooraa ayuu haysta weeye fa nakasa nabigu madaxa ayuu raariciyey hoos buu fiiriyey wa jacala wuxuu gudagelay yankutu inuu ku yani dhulka ku turqaayo bimiksiratii bakooradiis intuu qabrigii dul fadhiistay oo nabigu hoos u foorsay si ruux fikirayo oo kale yuu bakooradii dhulka sidaa gow gow ugu siinaya uma qaala wuxuu yidhi nabigu maa minkum idinka mid maaha min axadin axad ilaa waqad kutiba waa la qoray maqcadahu meesha uu fadhiisan lahaa min annaari naarta iyo wa maqcadahu min aljannati jannada meesha uu ka fadhiisan lahaa faqaaluu waxay dhahen ya rasuul allah afalaa natakilu miyaana tala saaranin calaa kitaabina mar hadday arrintuba sidaa tahay oo mar hore ninkii janno geli lahaana loo qoray ninkii naar geli lahaana la qoray hadda kitaabka annaga aan ku kalsoonaano camalka iyo bal orodka iyo tukashada aan iska dayna waxan ma kitaabka annaga unaan iska tala saarano faqaala wuxuu yidhi nabigu icmaluu war camal fala fa kullun muyasarun ruux laarka waxaa loo sahlay limaa khuliqa lahu wixii loo abuuray ninkii janno loo abuuray camalkeedaa loo fududayn cibaadada iyo khayrka ku dadaal ninkii naar loo abuurayna wadadeedii unbaa laga karayni balaayada iyo dhibaatadii unbaa laga karayni haka wadakara tamaam alxadiidi mutafaqun calayhi baabu ducaai lilmayiti maydkoo loo duceeyo bacda dafni walqucuudi cinda qabri qabrigiisa agtiisa oo la fadhiisto saacatan saacad dhan baa la ag fadhinaya liducaai iyo walistiqfaari waayo in loo duceeyo loo istiqfaar dabo allahuma kfir lahu la ilaahu u dembi dhaaf iyo walqiraa'ati in qur-aan lagu akriyo caleyhi dushiisa qur-aanka in lagu dul akriyo way fiican tahay weliba fa ina araxmata tanzilu cinda qira'ati lqur'aan meesha qur-aanka lagu akriyo raxmaddaa kusoo degi maydka haddii qabriga lagu dul akriyo qur-aanka haddiiba lagu lagu dhameeyo weliba xasan weeyay leeyihin culamadu waa wanaagsanta hadiiba laga gaari karo oo markiiba soddon nin intay fadhiistaan ay soddonka juz ku kala akriyaan dhag markiiba lagu siiyo fa xasanu wey maxaa yaele meesha qur-aanka lagu akrinayo waa ma yani waa maxallu yani nuzuuli raxma raxmadda ilahay meesha ay kusoo degaysa wey qabriga marka wuxuu noqonaya maxal raxmadda kusoo degto ilahay baa u naxariisanaya dadka can abi camar waxaa laga wariyey waqiila abu cabdillahi waqiila abu leyla cusmaan bn cafaan radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana nabiyu wuxuu sal allahu alay waslam idaa faraqa min dafni lmeyd meydka markii uu duugidiisa ka faaruqo carrada lagu rogo waqafa calayhi wuu dul istaagi jiray faqaala wuxuu dhihi jiray istakfiruu liakhiikum war walaalkiin u qufraan dalba wasaluu lahu atahbiita wasaluu lahu u su-aala ilaahay u barya atahbiita su-aasha in ilaahay ku sugo fa inahu alaana yus'al haddaa la weydiinaya haddadan aan kor taaganahay baa su-aasha lagu bilaabayaaye ilaahay u weydiiye tahbiit u weydiiye rawahu abu daawud wa can camr bn caas waxaa laga radi allahu canhu qaal idaa qaala wuxuu yidhi saxaabigaas camr bn caas la yidhahda idaa dafantumuunii markaad i duugtaan fa aqiimuu ku nagaada xawla qabri qabrigayga gaarkiisa qadra maa tunxaru jazuurun neef geela intii laga gowraco oo wa yuqsamo laxmuha hilibkeeda laga qaybiyo intaa miyay yarta wax yar maha saxaabiga camar bn caas la yidhahdo wuxuu yidhi mar alla markaad i duugtaan qabrigay dushiisa ku nagaada oo dul fadhiista ilaa neef geela laga gowraco oo hilibkiisa la qaybiyo neef geela intii la qalo oo hilibkiisa cadaabta loo qaybiyo ma yaro way waay intaa idul fadhiya bule ila jooga maxaad idul fadhinaysaan xataa astaanisa bikum aan idin weeshade oo waaclamu aan ogaade maadaa uraajicu bihi waxa aan u celinaya ugu jawaabaya rusulu rabbi rabbigay rusushiisa waxaan ugu jawaabaya waa malaa'igta wey haddii lagula joogo mar haddii lagu imtixaamayo oo dad aad ka cabsanaysa ay kuu imaanayaan dad aad taqaano markay kula joogaan waad weeshani moogta xoogaa inaad su-aasha iska ertirisaa laga yaaba laakiin keligaa hadday meel cidlaa kugu helaan dadkiisa waad ka baqaysaa imtixaanna awal buuba dhib badnaa wax imtixaanku sidiisu u dhibadayay wixii hadda aad soo xifdisa haddii uu yidha istaag waa sheeg waad gefi sidiisu imtixaanku u dhibadayay mogtahay waay haddana waxaada aqoonin hadday ku hortaa malaa'ig hadday kusoo hortaagta ka war ilahay uu ka maslaxa leeyahay quwadooda iyo yani haybadooda iyo mar alla markay ku yimaadaanbo man rabbuka ay kugu bilaabaanbo dee baraf unbaad noqoni markiiba dee ninku ilahay su-aasha kusugan mooyaan markaasu wuxuu leeyahay war bal ila jooga aan weeshada e bal ilaa jawaabta inaan celiyo oon sax u celiyo iyo inaan gafo bal intaan ka kala ogaado aan weeshada ila jooga waa iga kortegin dadkiina markaas dee ducaday ku kaalmaynayaan maydka way kor fadhiya ilaahay u dambi dhaaf ilaahay su-aasha kusug saasay leeyihi rawahu muslim waqad sabaqa biduli xadiidku noo soo hormaray qaala shaaficiyu wuxuu yihi raximah llah imaamu shaafici wayustaxabu waxaa la suneeya an yuqraa cindahu in lagu akriyo shay-un min alqur'aan qur-aanka in lagu dul akriyaa fiican wain khatamu lqur'aana qur-aanka haddiiba la dhameeyo kullahu dhammaantiid kaana xasanan waa wanaagsan tahay bu imam shaafici qofka markii la aaso haddii qur-aanka lagu dul akriyo yani waa fiican tahy waa licadiimi fadlihi qur-aanka fadligiisaa wanaagsan raxmad baana meeshaa kusoo degaysa baabu sadaqati cani lmayiti maydku markuu dhintay wax laga sadaqeeyo waducaau lahu maydkoo loo duceeyo maydku markuu dhintay waxbaa laga sadaqa laga bixiyaa waana loo ducaynaya ilah u dambi dhaaf baa laleeyahy hayl camalkiisa wuu go-aaye adigu kaaga baahan yahay inaad u ducayso adaa nool hadda qaala allahu tacaala waladiina jaa-uu kuwa imaanaya min bacdihim yani muhaajiriin iyo ansaar gadaashooda mu'miniinta imaan doono yaquuluuna waxay leeyihin rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeena wafir lanaa ilaahu noo dembi dhaaf waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan waliikhwaanina walaalaheenna ilaah u dambi dhaaf aladiina sabaquuna biliimaan iimaanka nooga horreey wasaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaar waladiina tabacuuhum biixsaan bu ilahay asaabiquuna alwaluun waa muhaajiriin iyo ansaar labada qaybeed asxaabtu ka koobnaayeen wey waladiina tabacuuhum biixsaanna waa qolada iimaanka ku raacdayo ayaguna wanaaggaa ku dayday wey marka way u ducaynayaan waxay leeyihiin qoladii iimaanka nooga horreysay ilaah u dambi dhaaf an caaishata waxaa laga wariyay radi allahu canha ana rajula nin nin asxaabtii nabiga ka mid a sacad binu cibaadu ahaa ninkaas ninkii ansaariga ahaa wa qaala wuxuu u yihi linabiyi sala allahu alayhi wasalama ina ummii hooyaday uftutilat nafsahaa nafteedii bay weyday oo way dhimatay yani si kadaa ayay ku dhimatay iftitaalku waxaa wey qofkii oo aad usii xanuunsanin oo durbo iska dhinta wa uraaha waxaan u malaynayaa buu leeyay sacad binu cubaada low takalamad hadday hadli lahayd tasadaqad iyadoon dardaarmin bay durbo kada ku dhimatay oo waxaana u malaynayaa haddii loo kaadin lahaa oy dardaarmi lahayd inay sadaqa la bixi lahayd ee fa hal lahaa min ajrin wax ajri ma helays ma ka helaysaa in tasadaqtu canhaa haddaan ka sadaqeeyo buu rasuulka ilaahay haddaan wax ka bixiyo ayadu waxba mayna dardaarmin oo iyadoon dardaarmin bay dhimatay marka haddaan wax ka sadaqeeyo ajri ma u noqonaya qaala wuxuu yidhi nabigu nacam ay ajir bay ka helaysaa yani xoolo nool ka dhiibo haddaan dar ka sadaqeeyo haddaan raashin kariyo oon ka sadaqeeyo sadaqo wixii maydka laga bixiyo un ay wax un haddaan ka sadaqeeyo bal ka war ajir ma ka helaya marxaban nacam buu yidhi nabiga nacam way ka helaysaa waaya ka sadaqeeb waayahay ajir bay ka heleysa muxuu sameeyey sacad binu macaadi waana ceel buu qoday oo sida riwaayaadka weliba kusoo arortay sadaqa laga bixiya maxaa ugu fadli badan sadaqada jaariyada ah minta jaariyada ah ceel buu intuu qoday yuu wuxuu yidhi haadihi liummi sacad ceelkaas waa waqafoo hooyadii baan ku waqfay buuri waa sadaqa jaariya waa midaasa ugu fadli badan sadaqadan kaleetana haddaad ka bixisana waa sidoo kale middaa jaariyadaana ugu fadli badan oo haddaad ceel ka sadaqayso oo ceel intaad qodo ama beer aad sadaqayso ama guri aad dhisto ama masaajid aad dhisto ama yani kitaab masxafo aad u qabto wahaakada midda baaqi ahaanaysaa sii ajir badan wa waxaa la leeyahay aayaddan marka ilahay uu leeyay wa an laysa lilinsaani ilaa maa saca aayaddan waxay kumood kumoodsiinaysaa qofku waxaan camalkiisa ahayn inuu ku camal falay wa an laysa lilinsaan insaanka oma sugnaanin ilaa maa saca wuxuu asagoo camal fala moogi aayaddaas tafaasiir fara badan bay culimmadu geliyeen waxay leeyihin qoli waxayba leeyihin waaba gaalkaa lagu fasiraya aayadda oo lafdul insaan waa caam laakiin khaas baa loola jeedaayo wa an laysa lil insaan insaanka kaafirka uma sugnaayo ilaa maa saca wuxuu camal fala mug marxaban waayahay waa saasay leeyihin marxaban marka qofka haddii la yidhaha qofka mu'minkaa lagu fasirana asaga camalkiisi unbaa go-aya wixii loo camal falo ma u soconaya ajir وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث من هذا هذول انت عمل كيسو يقول الا صدح مويه صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له رواه مسلم باب ثناء الناس على الميت الله سبحانه وتعالى باب ثناء الناس على الميت باب ثناء الناس dadka ammaantooda ay ammaanaan calal mayiti maydka ay ammaanaan ayuu u baab yahay wey bilmaxaasini bay ku sheegeen oy ku ammaaneen wanaag baa lagu ammaanay walmasaawi xumaan baa lagu sheegay oo sanahan hadda waxaa looga jeedaa maa yacumuhumaa dadkii oo meydka wax ku sheegay un wuxuu ku sheegay un baana lagu sheegayaa markaas ee wanaag ku sheegeenna waa qof wanaagsan baa laleeyahay ehlkhayr jannaa u waajib hadday xumaan ku sheegaanna qof xunun buu noqonayaa qof can anas waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi maruu way soo mareen dadkii bijanaazatin bay la soo mareen faatnow calayhaa waxay ku ammaaneen khayran khayr bay ku sheegeen waay waa qof ehlu khayra waa qofkii wanaagsanaa sidaasa yidhaah faqaala nabiyu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama wajabat way u waajibtay uma maruu biukhraa mid kaley la soo mareen faatnow calayhaa waxay ku sheegeen sharan shar bay ku sheegeen sanahan yacni manbaabi lmushaakala la yidhahdaaye ammaanu ma ahee waa un lagu xusay weeye macnaha qofkii xumaan baa lagu sheegay waayahay marxaban oo tanuu lafdu hana yacni xaqiiqatun fi lkhayri majaazun fi shari weeye oo yacni marka lafdiga xaqiiqadiisu khayrka un baa la yidhahdaa ammaan wixii laisku markii yani ammaan waxaa noqonaya wax wanaagsan markii lagugu sheego shar haddii lagugu sheegana qofki shar baa lagu sheegay un wa marka ammaan ma jirto markaas waa xusitaan faqaala nabiyu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama wajabad way u waajibtay faqaala cumar binu khadaab baa wuxuu yihi radi allahu canhu maa wajabad maxaa u waajibtay rasuulka ilaahi faqaala wuxuu yihi nabigu haadaa midkan adnaytum calayhi khayran baad ku ammaanteen fawajabad lahu ljanatu janaa u waajibtay wahaadaa midkan adnaytum calayhi sharan shar baad ku sheegteen oo fawajabad lahu naar naar baa u waajibtay bu antum adinku shuhadaaullahi ilaahay markhaatigiisi baa tihiin oo fi lardi ardada joogo marka ummaddu waxay khayr ku sheegaan qofkay ku sheegaan waa ehlu khayr qofkay ummaddu shar ku tilmaamaanna dee waa ahlu shardi hayla dadku waa shuhaadadii ilaahay oo dhulka joogay muttafaqun caleyh wa can abilaswad waxaa laga wariyey adayliyi qaala wuxuu yidhi qadimtu lmadiinata madiinaan soo galay fajalastu waan la fadhiistay buri ilaa cumar binu khadaab radia allahu canhu famarad waxaa soo martay bihim dadkii yacni cumar la fadhiyey jamaacadii weeye cumar uu ku jiray janaazatun baa soo martay fausniya waa la ammaanay calaa saaxibihaa janaazada saaxibkeed khayran khayr baa lagu ammaanay war waa qofkii ehlu khayrka ahaa waa qofkii daacada badnaa sidaasaa le faqaala cumaru wuxuu yihi radi allahu canhu wajabat uma mura waa lala soo maray biukhraa mid kalaa lala soo maray buu yihi haddana janaazo kanaa la keenay fausniya calaa saaxibihaa waxaa lagu sheegay khayran khayr baa haddana lagu sheegay faqaala cumaru wuxuu yihi wajabat uma mura waa lala soo maray bihaalisati mid saddexaad janaazo saddexaad baa haddana la soo mariyey fausniya calaa saaxibiha saaxiibkeed waxaa lagu sheegay sharan shar faqaala cumaru wuxuu yidhi wajabad qaala abulaswad baa wuxuu yidhi xadiidkaa laga warinayey nin taabicuu ahay faqultu waxaan idhi wamaa wajabad maxaa u waajibtay yaa amiira almu'miniin qaala wuxuu yidhi cumar binu khadaab qultu waan odhanayaa kamaa qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalama nabigu siduu yidhi umaan dhihi ayumaa muslimin qof muslima kii ka ahoo shahiida lahu ay u markhaati kacaan arbacatun afar qof bkhayrin khayr ay uga markhaati kacaan adkalahu llahu ilaahay baa gelinaya aljannata jannada faqulnaa waxaan idhi buhi wahalaaatun saddex ninkay khayr uga markhaati kacaanna bal ka waran qaala wuxuu yidhi nabigu wahalaaatun saddex qofkay khayr uga markhaati kacaanna waa ahlujanna faqulnaa waxaan idhi buhi wasnaani laba qof ninkay khayr uga markhaati kacaanna qaala wuxuu yidhi nabigu wasnaani laba ninkay khayr uga markhaati kacaanna bas wey waa ahlujanno uma lam nas'alhu nabiga maana weydiina can ilwaaxidi hal qof hadduu khayr ku sheega bal ka waran ma ana dhihin bu ana su-aal marka dee ummaddu yani jamaacada laba unbaa u yare laba iyo kasii badan unbuu jamcu noqonayaa ummaddu waxay khayr qofkay khayr ku sheegaan waa ahlu khayr qofkii shar lagu sheegana waa ahlu shar rawahu lbukhaari baabu fadli man maata lahu awlaadun siqaar halkan waxaa laga gelayaa fadiilatu man ruux fadiiladiisa maata lahu ay u dhinteen awlaadun siqaar carruur yar yara ninkay u saqiirto fadiilada uu leeyahay على ilmaha yar yarka oo sagiirka kaa sagiirayo yani xijaab can naari naartay xijaab uga noqonaya qofka waa can anas waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam maa min muslimin qof muslima ma jiro yamuutu ay u dhimanayso lahu asaga halaaatun saddex saddex baa u dhimatay lam yabluquu aan gaarin alxinsa dembi aan gaarin oo weli aan baaluqin wey macnaha ilmo yar yarahoo weli dembi aan gaarin oo aan baaluqin oo sagiira ayaa u dhintay oo saddex ah ma jiraan qofay saddex anigoo sagiira u dhimanayaan ilaa adkalahu llahu ilaahay baa gelinayo aljannata jannada ilaahay gelinaya bifadli raxmatihi buu ilaahay ku gelinaya raxmadiisii buu ilaahay addoonkaa ku tafadulaya iyaahum carruurtaa sagiirkaana ugu naxariistay waa dee musiibo kugu dhacday weeye ilmihii hadday kaa dhammaadaan oo saddex ilmood oo sagiira ay kaa dhintaan ilaahay addoonkaa wuu u naxariisanayaa ilmaha ka dhintay sababtooda ugu naxariisan markaasaa jannada lagu geli bifadli raxmatihi iyaahum ilmaha ilaahay ugu naxariisanaya muttafaqun caleyh marka musiibadu hadday kugu dhacdo ood ku sabarto waa lagaa ajirsiinayaa lagaa ajirsiinayaa marka bedelkeeduna janno unbay noqonaysaa markii marka carruur yar yar oo u saqiirto khayr weyn buu ilaahay agtiisa ku leeyahay aqara darajo weyn baa u jirta yuusan walbaharin wa can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi rasuulka ilahi wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam laa yamuutu liaxadin axad ooma dhintaan oo min almuslimiina muslimiinta ka mida halaatatun saddex oo min alwaladi ka mida saddex ilmood oo yar yara ooma dhintaan laa tamusuhu naaru oo fatamusuhu naaru markaa naar ay taabato wa qof saddex ilmood ay udhintay oo naa ay u dhimato sagiira oo naar taabanaysaa ma jirto ilaa taxillata alqasami dhaarta xalaal noqoshadeeda mooyaane ay naar qofkaa taaban mayso ilaa dhaartii ilaahay uu ku dhaartay inay dadku naarta wada marayaan dhaartaas iyadaa un taxillatu qasamkaas dhaartaa waxa looga xalaal noqonaya mooyaane waaya muttafaqun caleyh wataxillat lqasamina qowl llahi tacaala weeye wain minkum ilaa waariduha kana calaa rabbika xatman maqdiya saasaa ilahay wain minkum idinka mid ma aha min axad ilaa waariduhaa jahanamo kii kuwa ku arooraya qof kastoo idinka idinka mida mu'min iyo mushrigbo jahanamo waa lagu aroori kaana dalika wuxuu ahaaday xatman maqdiya wax la xukumay oo waajib ah ayuu ahaaday buu ilaahay leeyay in jahanamo la galo hala galaa dee wuruudkaa kala duwanoo gaaladuna wuruudka ay ku aroorayaan waa lagu cadaabayaa mu'miniintuna way dul marayaan tafaasiir fara badan bay culimmadu geliyaan tafsiirka ugu wanaagsan waxa weeye siraadku wuxuu ku yaallaa jahanamo korkeeda jahanamo sidaa u dul saaraya marka jahanamada korkeedii baa saa loo wada marayaa dee siraadkii waddadii baa la hayaa gaaladu way ku daadanaysaa mu'miniintuna way iska dul marayaan bas marka qof la arka wuu ku arooray bas waa la maray laakiin gaaladii unbaa ku daatay ku cadaamay mu'miniintuna iska dul maray tafsiirkaasa ugu wanaagsan qoliyaha qaar waxay leeyihin waa la gelayaa oo dadku way wada gelayaan naarta laakiin mu'miniintu ma gubanaysa way iska gelayaan naarta dhex marayaan oo hadda naartu ninki ilaahay u idmo unbay gubi moogi qof kastaba gubi maysa mogta naarta waxaa ka shaqaynaysa malaa'igta sida ilaahay noo sheegay malaa'igta naarta ka shaqaynaysa oo dadka ku gurayso wixii kasoo saara liyaadana kasoo saarayso ma gubanayaan iyagu iska dhexgelayaan hadeerna waa dhex qaadqaadayaan ninkay doonaan bay kasoo daydayaan markaas isu xinayaan dad waxaa jira shafeeco qaadayo ergeynayo oo naarta ay tagaan u shafeeco qaadayo ilaahay ow dhahayo kasoo bixinaya dadka usoo shafeeco qaadayo wahaa kada marka naarta qofkii loo amroon bay qaban moogi qof la arkaba iska cuni maysa wey taxilatulqasamku markay sidaa u waaya uma nunaji aladiina ataqow wanadaru zaalimiina fiiha jufiyan baa ilahay wain minkum ilaa waariduhaa kaana calaa rabbika xatman maqdiya qof la arkaba jahanaba wuu ku aroori markii ilaahay yidhi muxuu yidhi markaas uma nunaji aladiina ataqow kuwii ilaahay ka baqay waan korinaynaa wanadaru zaalimiina gaaladan kaga tegaynaa jusiyan xaal ay yihiin kuwii aruman ayagoo naarta dhex fafadhiyo jilbajoogaan kaga dhaqaaqaynaa bur ilahay ayagoo halkaasi ifafadhinayaan laakiin mutaqiinta waan korinayna mutaqiinta waan korinaynaa naartu taaban mayso marxaban tafsiirkaasaa ugu wanaagsan qolyo waxay leeyihiin ilaada nafteedaaba xarfu cadaf baa laga dhigayaa oo waxaa la leeyahay laa tamusuhu naaru wa taxillat lqasam naar maba taabanayso وتحلة القسم دارت حلال نقشة إذا الله كده وإن منكم إلا واردها حتى ما بتعمل يقف خلاص ما بسو ما بعرك يو نار ما بكلي يعني ما أقمر يو هل كاسو كمر فلي أساسي ليه لكن تفسير كجمهور تو متك هروي متك هروي ووحود ما ينا ماها وأقوم ينا ما هو تعمل وهكذا والورود waxa weeye huwa alcumuur wuruudka la sheegaya waa gudbid cala siraadi siraadka la dul marayo wahwa siraadka lagu sheegayna jisrun weeye waa wado mansuubun la taagayo calaa dahri jahannama jahannamo korkeedu sidaa u saaray siraadku yani jahannamo korkeedu saa u saaray waaye waaye caafaana allahu minha allaha naga cafiye buri sheekhu maxaa yeele waa khatar weeye oo weliba nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku sheegay markii siraadku saas naarta dusheeda jahanama uu sidaa u dulmarayo haddana bayna jambayi siraad siraadka labadiisa siraadku waa buundo buundada ama kaabada la marayo caadiga la dul maroo kale hoosteeda ama webi unbaa maraya ama tog unbaa maraya meel unbay buundada ku dul dhisantahay soo maha waxaan kaa hooseeya waa jahanama buundada iyo kaabadaan la dul socdo weeye siraadka saasaa loo dul maraya wacalaa jambayi siraad siraadka labadiisa dhinacna waxaa ahaaday kalaaliibu kalaaliib baa sidaa us mithla sawki sacdaan geedka cidilibaaxa la yidhaahdo ee qodaxdiisu sidaa ay usoo laaban tahay biro sidaa qalqalloocanoo bidaha hilibka kawaanka lasuroo kale camal aada mooyeysa laakin laa yacrifu qadra cidamiha ila allah geedka yani la yidhaahdo cidilibaaxa suurada unbay uga egta waa qodax sidaa usoo qalloocan saasay birta usoo laaban tahay laakiin birtu intee bay la egtay weyninkeeda iyo afkeeda ilaahay unbaa garanay labada dhinac bay marka sidaa birahaas yihiinoo markaasay takhdifu nnaasa biacmaalihim dadkay qabanaysaay oo qofkii la amro way ku dhegi waaya fa minhum makhduushun waaya mukardad waaya waaya waxaa ka mida dadkii nin intay birihii sidaa u qabtaan kalaaliibtu saa ay dhab usoo siiyaan oy saa usoo jiidaan gebigiisa dhan markay jeexjeexaan oo hilibkiisaa sula soo laalaasaa la diidaynaya maqduus isagoo daldilacsan wey yuu fakanaya wahaye wa minhum man huwa maqduushun yani fi jahanaba kuwa qaarna naartaada lagu kabisayaa wey oo biruhu markay saa usoo qabtaanba naartan bay ku daadinaysa waa ku shubaysaa bes hoosan baa loogu riday waa lagu kabisay marka naartaa laga badiyay dadka kaleeto qaarna de maba taabanaysaa oo qaar baa sida xilaaqa biriqiidoo kale ku maray qaar baa darfatul cayn ku maray qaar baa yani faras aad u dheereeya ku maray qaar baa shimbir duulayoo kale ku maray qaar baa ruux ordayoo kale ku maray qaar baa ruux lugaynaya ku maray qof baa gurguurad ku maray khalaas ninba camalkiisu siduu ahaabaa marka lagu maray marka ninkii badbaado nooc kastaba ha kubad ha ku mare eh ninkii asagu markaa naarta ka badbaada nasiib buu leeyahay laakiin ninkii birahaas ay ku dhagaan oo ay hoos la aadaan maasha allah waa khatarteeda allah naga badbaado وعن أبي سعيد الخدري وعن الهوري رضي الله عنه قال جاءت امرأة هويني بات إلى رسول الله بأتم صلى الله عليه وسلم فقال بحيث يا رسول الله إلهي رسولك يسيو ذهب الرجال بحديثك أي ذهب الرجال بحديثك لو أنا وحي أهيد بالي أم سليم أي أهيد بالي هل النساء الأنصار لمن قلنا الرياء أنصاريات اللي يراد هوين كودو haween waa wanaagsan bay ahaayeen oo diinta aada u raadiye waay diinta aada u dalba markay caaisha leedahay raxima allahu nisaa alansaar ansaar haweenkooda allaha u naxariiso xishoodku yacni kama xijaabayo kama reebayo xaqa inay su-aashaan nabiga ay weydiiyaan ya umu sulaym baa nabiga intay u timid ee waxay tiri rasuulka ilaahay o ina allaha laa yastaxya min alxaq ilaahay xaq kama xishoodee fahal cala almar'ati min husnin ida xtalamat gabadha haweeneyda habeenka iyadoo jirta hadday riyooto ya wanaadkeeda inuu la seexday ay ku riyooto qabiis ma lagu yeelanaya ilahay xaq ka xishoon maayo nacam idaa ra'at ilmaa buu nabiga ugu jawaab qabiis baa lagu leeyahay way qabaysanaysaa waa haddaysa biyo soo baxaan ay biyo aragto waa nabiga marka ayaa la fadhiya umu salama oo zawjadiisi ah markaase waxay tiri wahal taxtalimu lmar'a uma haweeney baa biyo ka imaanaya oo musalama markaa dhahayso nabiga zawjadiisii ah oo la fadhido markaasu wuxuu yihi nabigu sakiladka umukifi min ayna tashaabuh haddayna biyo lahayn hooyada ha ku weyde ilmuhu intee oga ekaanaya qofku markii ilmuhu yani ama ninka unba u ekaan ama ilmuhu ama aabihi mu ekaa ama hooyadu mu ekaa sooma waaya marka labadooda midka biyihiisa soo hormaray u ekaadanayaan baa layidhaha iyo ilmuhu u ekaada marka haweenka ansaarta sidoodaba waxay ahaayeen gabdho cajablay ahaayeen marka rasuulaha waxay intay u timid bay tii rasuulka ilaahay umu salam marka umu sulaym bay hadda gabadha anabiga u imaanayso waa anas hooyadii anas binu malik hooyadii taasaa lagu sheegay yaa rasuul allahi dahaba rijaalu bixadiidika rasuulka ilaahayow raggii ayaa qaatay oo shee- yani cilmigaagii iyo xikmadaadii oo dhan raggii unbaa la tegay oo wakti la arkaba habeen iyo maalin baa ayagaa xilqadaadii ku jira oo ayaga unbaa ku dul fadhiya oo de anigu dumarka haddaan nahay cilmi fara badan kaama qaadanayni fajcal lanaa noo yeelo min nafsika naftaada yawman maalin noo samee wakti noo samee naatiika fiihi aan ku imaane tucallimunaa xaalaad na barayso mima callamaka allah ilahay wuxuu ku baray anaga waxaan doonaynaa in wakti noo samayso haweenku dee laba shayba way yani way way ku sugan yihiin oo xagga cilmiga oo xijaab kaga aho mid waa mida yani guriga hawshiisi bay mashquul ku yihiin oo daa'iman afar labaatanka saac guriga unbay mashquul ku yihiin tan labaadna waxa weeye dee daa'iman raggi ma soo dhexgeli karaano dee gaar wakti yani dhinac gaara unbay mar kasta u baahan yihiin oo wax mar la arkaba masaajidii ama yani mawaadicidii raggu isugu imaanaya mar kasta iskama soo dhexgeli karaan marka waad arkaysaa marka asxaabtii nabiga calayhi salatu wala inay yani haweenka ay dalbayaan wakti gaar ahoo loo samaynayo oy markaa cilmiga ku qaataan oy xikmadda way qaala wuxuu yidhi nabigu ijtamicna soo kulmay isu imaada yawma kada wa kada maalin heble isu imaado waktigaas yaanu idiin imaanayaae isu imaada way marka wakti gaar hadday haweenku samaystaan oo darsi loo bilaabo diini ah ama muxaadaro iyo cashar wacdiga ay qaataan ama masaa masaa-isha diiniga oo marka ay u baahan yihiin ay culimmadu usoo bandhigaan hal wakti intay samaystaan hadday yidhaahdaan maalinkaa wixii mas'alo iyo xugun oo ku imaanayo o dhan bay weydiisanayaan saas hadday noqoto maxay noqonaysaa ka hadday noqonaysa waa masaa'il de fas'alu ahla dikri in kuntum laa taclamuuna ilahi dadka waxaa yaqaana weydiista haddiina waxba garanay wakti gaara hadday samaynaysaa cashir baa la siinaya mawciday qaadanayaan masaa'il bay weydiisanayaan waa loo baahan yahay wey faataahuna nabiyu nabigu waa u yimi sala allahu alayhi wasalama facallamahuna wuu baray mima callamahu llah mima callamahu llah ilaahay wuxuu nabiga baray buu asaguna nabigu sii baray haweenkii uma qaala wuxuu yidhi markaas markuu maalinku nabiga aada u wacdiyay haweenkii oo uu waaniyey oo axkaamtii diinigaheedu wax uga sheegay iyo wuxuu ku yidhi maa minkuna idinka mid ma aha haweenyahow min imra'atin naag idinka mid ma aha tuqadimu hormarinayso alaasatan saddex oo minal waladi walad ka mid saddex canug bay hormarsatay yani way dhinteen waay saddex ilmood oo saqiir ah ayay hormarsatay oo u dhintay intay nooleyd adduunyada ilaa hadday hadday jirto kaanuu waxay u noqonayaan lahaa ayada xijaaban xijaab bay mina naari naarta uga noqonaya saddexdaa canug naarta ka xijaabaya naar ma gelayso fa qaalat imra'atun baa waxay tihi naag haweenkii ka mida wasnayni laba hadday dhimata u hormaraanna bal ka waran faqaala rasul lahi wuxu yidhi sal alay slam wasanayni laba hadday u dhintaana naarta xijaab uga noqon muttafaqun calayhi xadiidka muslim iyo bukhaari baa weli baabu lbukaai waalkhawfi cinda almuruuri biqumuuri daalimiin baabu lbukaa oohintii buu u baab yahay iyo walkhawfi cabsi la cabsado cinda muruuri cinda almuruuri markaad ag marayso biqubuuri daalimiina kuwa gaalada ah yani qubuurtooda iyo wa masaaricihim meeshii lagu halaagay oo ku dhammaadeen meel dad xunxun lagu halaagay oo lagu rogay ama ay ku dhinteen markaad soo agmarto inaad oydo ood ilaahay ka baqdaado ooyay aada agmarto wa idhaari liftiqaari baahi baad daahirsanaysaa ila allahi tacala ilahay raxmadiisa inaad u baahisay oad muujinaysa iyo wa taxdiiri digid laysaga digo oo min alqaflati can dalik meeshaas qoladaas ehlu sharta oo xunxun lagu cadaabay markaad agmarayso adoo hilmaansan ha iska agmarine adigoo ilaahay baryayo oo ilaahay u tadarrucayo ooyayo ilaahay ka baqayo meeshaa mar waxa iyaga asiiba yuusan ku asiibin yuusan ku asiibin can ibni cumara waxaa laga wariyey radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaala nabigu wuxuu yidhi liasxaabihi asxaabtiisii wuxuu nabigu u yidhi lamaa was yacni lamaa wasaluu markay soo gaareen alxijra meesha xijri layidhaha diyaaru samuud ahayd kadaba asxaabu alxijri almursaliin buu ilaahay ku yidhi waa qawmu samuud asxaabu xijri nimanka la yidhaahdo qawmu samuud weeye nebi samuud qoomkiisi weeye way beeniyeen soo maha kadabad asxaabu xijri almursaliin rusushii ilaahay soo diray bay beeniyeen hal rasuula haddii la beeniyo rusushoo dhan iyadoo la beeniyay noqonaysa marka rasuulkoodii loo soo diray bay beeniyeen rusushii oo dhan inay beeniyeen baa ilaahay ku sheegay marka meeshaa xijri la yidhaha diyaaru samuuda ahayd reer samuud yacni daarahoodii ahayd markay asxaabtu marayeen buu wuxuu ku yidhi laa tadkhuluu ha gelina calaa haaulaa'i almucadabiin kuwaas la cadaabayo daartooda yani meesha ay ku duugan yihiin oo ku aasan yihiin ha marina ilaa an takuunuu inaad tihiin moogay baakiina kuwa ooyay oohin ku mara fain lam takunuu baakiina haddiina ooyeynin falaa tadkhuluu calayhim ha u gelina ama isaga leexdo meeshaa gaalada lagu halaagay ha marina ama markaad maraysaan adinkoo ooyaya oo cabsanaya mara laa yusiibukum lianlaa yusiibakum inuudan idin asiibin waayahay maa asaabahum ayaga waxay asiibeen wixii cadaabkoo ku dhacay inuu ku dhaco halaaga cabsi aad ka baqaysaan oohin ku mara meeshaas ama habagelina w muttafaqun caleyh marka sidaa wey qolada xunxunka ahlu sharta ah meesha lagu halaagay markaad soo marto waayahay ilaahay ka cabso oo ilaahay u tadaruco yani cabsida ilaahay qalbigaaga aada weyn aad ilaahay xus weyn qoladaas qafle iyo macsiyaa lagu halaagay mawt nin caasi ahoo ilaahay caasiy oo dhan waa nin qafle ku jiro ilaahay hilmaansan waay ilaahay buu hilmaansan yahay qofka caasiga ah ama kufri ha ku dhex jiro ama fisqi iyo balaayo kale ha ku dhex jiro marba hadduu qofku yani caasi iyo cisyaan ku dhex jiro waa qaafil can ilaahay buu hilmaansan yahay wa fii riwaayatin qaala wuxuu yihi nabigu lamaa mara rasul qaala wuxuu yihi anas bin malik lamaa mara rasuululahi markuu soo maray sal alay slam bilxijri qaala wuxuu yihi laa tadkhuluu ha gelina masaakin aladiina kuwii guryahooda ha marina dalamuu anfusahum naftooda dulmiyey an yusiibakum khashyata an yusiibakum inuu asiiba cabsi laga baqayo maa asaabahum waxay asiibay ilaa an takunuu inaad tihiin mooge baakina kuwa ooyey uma qannaca ra'sahu nabigu madaxa ayuu dabooshay wa asraca sayra socodkii buu dedejiyey xataa ajaaza alwaadi waadigii oo alxijra ilaa uu gudbay wey madaxa intuu dabooshay nabigu ayuu marka degdeg ku maray meesha isagoo ilaahay xusayo cabsanayo ooyayo kitaabu aadaabi safari safarka aadaabtiisi buu uu kitaab yahay markii safar la doonayo aadaabta yani aadaabu safarka la yidhahdo in lagu safro la doonayo baabu istixbaabu lkhuruuji yawma alkhamiis maalinka khamiistaa in la baxa sunanimadeeda markaad safrayso waxaa sunno ah inaad maalin khamiisa safarto waistixbaabihi awala nahaar maalinka awalkiisaad weliba yani safraysa haddana khamiista waxaa loogu magacaamay liannahu khaamisu lusbuuc wey usbuuca maalinkii shanaad weeye cala saxiix aye marxaban marka oo xataa markii laga soo bilaabo waay man wuxuu noqonayaa khaamisu lusbuuc buu noqonayaa maalinkii shanaad isbuuca xad markaad kasoo bilowda waistixbaabihi awala nahaar minhu in kharaja fiihi haddaad maalinka khamiista aad safrayso waxaa fiican subaxnimada hore inaad gelinka hore safarto saasaa wanaagsan can kacb bin malik waxaa laga war radi allahu canhu ana nabiy sal ly slam kharaja wuu baxay fii qaswati tabuka qadwadii qaswatu tabuka la dhihi jiray sanaa sanata tiscin bay ahayd min alhijra sanadii sagaalaad wuxuu nabigu baxay yawma alkhamiis wa kaana yuxibu mid jecel buu ahaa nabigu an yakruja inuu baxay yawma alkhamiis maalin khamiisa inuu safru jeclaan jiray muttafaqun caleyh wa fii riwaayatin fi saxiixayn qalla maa waxaaba yar kaana rasuululahi inuu ahaado sala allahu alayh wasalam yakhruju mid baxo markuu safar doonayo ilaa fii yawmi alkhamiis buu bixi jiray wa can sakri bni wadaacata waxaa laga wariyey alqamidiy asaxaabiyi radi allahu canhu ana rasul lah sal lay slam qaala wuxuu yihi allahuma baarik liummatii ummadayda ilah u barakee fii bukuuriha kalahadeeda ilaah u barakay ya aroorta hore ilaah ummadeyda u barakeebuna wuli markaad safar u baxaysa iyo haddaad tijaarada waxaynaysa iyo haddaad yani suuqa aadaysa iyo subaxnimada gelinka horea fiican gelinka hore sidiisa uu ducaysan yahay subaxnimada hore haddaad un khayrka iska raadsato subaxnimada baxdo khayr baa ilahay kula soo kulminaya ducada nabigaana kugu dhacayso maxaa yeele ilaahay ummadda inuu u barakeeyo gelinkeeda hore kalahadaas uu nabigu ugu duceeyey wa kaana wuxuu ahaa saxaabigaasu sakri binu wadaaca ninkaa la yidhaahdo idaa bacata sariyatan ilaalo markuu dirayo ow jayshan ay ay wa kaana wuxuu ahaa nabigu wa kaana nabiyullaahi nabiga ilaahi wuxuu ahaa idaa bacata sariyatan markuu ilaalo dirayo ow jayshan ciidan markuu dirayo duulayo bacatahum wuu diri jiray min awali nahaar maalinka awalkiisa horuu diri jiray wa kaana sakrun sakri ninkaa la yidhaahdo waa saxaabiga xadiidka la warinayana wuxuu ahaa taajiran nin taajir oo ganacsadu ahaa nin ganacsado oo wax gegedista ayuu ahaa fakaana yabcasu tijaaratahu tijaaradiisa wuu diri jiray awala nahaar maalinka gelinkiisa hore buu tijaarada diri jiray fa asraa markaasuu yani yuu soo faa'iidi jiray fa asraa wuu faa'iiday oo wakasura maalahu maalkiisa baa carrada ka batay hele sunnadii nabigu ku dhaqmayaa soo ma subaxa hore unbuu ganacsanayaa wuxuu meel u qaadaya subaxnimada hore unbuu qaadayaa subaxaas hore unbuu yani marka ducadaasa ku dhacdayo haroortaas hore unbuu wixiisa waay maalkiisi marka carradu ka batay rawahu abu daawud watirmidi waqala xadiisun xasan baabu istixbaabi dalabi rufaqati wa ta'miirihim calaa anfusihim waaxidan yani yudiicuunahu waay baabu istixbaabi dalabi rufaqa markaad safar doonaysa ama meel aad u baxayso dad rufaqaa keligaa inaad safarto waa karaaha lama ogolee inaad dad rafiiqa raadsato sunanimadeeda iyo watari wa ta'miirihim calaa anfusihim waaxidan haddaad dad rafiiqa oo jamaaco aada heshana hal nin inay amiir ka dhigtaan kaasoo yudiicuunahu ay adeecaan waxaa fiican markay jamaaco meel u baxayso inay qof qabsadaan oo yidhahdaan adigaa noo amiira wixii aan isku qabanno adigu noo go-o amiirkaasna adiga taladaadana waan adeecayna ma intaan marnaa mise intaan marnaa markii dadku isku qabto amiirku wuxuu leeyahay intaan marayna insha alla intana maray bas waa la adeeci waay miyaan degnaa mise waan soconnaa aan degno hadduu yidhahdo bas isagaa la adeecay laakin haddii bilaa amiir la noqdo war aan degno ma socon karna intaan ka badan iyo maya aminkaan ma degayna waan soconayna waan isku qabanay markaas meesha waxay noqonaysaa in la iskhilaafo qolana iska socoto qolana iska degto khilaafkuna ma ficno marka waxaa la samaysanayaa qof amiira saasaana wanaagsan wa dooday goynaysaa w amiirku sidiisa wa dooduu gooyaa haddii marka hore lagu ballamo wax alle wuxuu amiirku yidhahda aan kutasha aan yeelno hadhow waxaan isku qabanno wixii asaga uu noo ishaaraa khayr noo ah bes hadda asagu meel un buu ishaaray meesha un baa la isku waafaq muwaafaqada un baana khayrku ah ku jira can ibni cumar radi allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam low ana naasa dadku yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen min alwaxdati kelinimada waxa ku sugan maa aclamu anigu waxaan ogahay kelinimada waxa ku sugan oo dhibaatada oo xumaanta wax anigu aan ogahay hadday ogaan lahaayeen maa saara raakibun mid gaadiid saaran maba socdeen bileylin habeen waxdahu keligi nin gaadiid saaran keligii habeen ma socdo haddee nin raakib ah oo gaadiid saaran oo faraskiisa cayrsanayo ama gaari yar iska buubsanayo keligii haddii loo diiday nin lugeynaya maxaad umale ku lugeynaya iska wadhaanbakasibaaba ole wey keligii qof inuu socdo waaba karaahaabay habeenii maalin ba waa isku mid inuu keligii socdo lamaba ogolo ama gaadiida ha saarnaado ama ha lugeeyo kan gaadiidka saaran baaba roon oo waxyaalo fara badan oo dhibaato ku qabsan laha waxaaba laga yaaba gaadiidku inuu kaa saacido ama orod ha kuku dhaafiyo ama wax dhulkaad ku socoto dhibka ha keeni lahaa gaadiidku ha ku dul mariyo yani waxaaba laga yaaba inaad kaga badbaadi lahayd kii gaadiidka saarnaa haddii loo diiday maxaad u malay ku lugeynaya iskaba dhaa ay rawahu lbuhaariy wacan camr bn shucayb waxaa laga wariyay can abihi can jaddi radi allahu canhu qaal qaala rasuul lah wuxu yhi sala allahu alayh wasalam alraakibu shaydaan nin keligii gaadiid saaran oo iska socdo meel keligii socdo waa shaydaan waraakibaani laba gaadiid saaranna oo laba keliya hadday yihiinna shaydaanaani w waa laba shaydaanu gaarigii yara haddaad labadiina iska soo kaxaysataan cayrsataan un hadde labadiina maxaad ka deeqaysaan haddii dhib idinku yimaado hal qof hadduu dhib ku yimaado ma qofkiibuu haynaya ma meel buu qeyl muxuu qabanaya waxba ma qabto qof ha laba shaydaan wa halaathatu rakbun jamaacadu saddex bay ka bilaabataa hay dadku saddex un bay ku qaybsami karaan rawahu daawud watirmidi wanisa'i biasaniidi saxiixatin waqaala tirmidi xadiidun xasan wacan abi saciid wa abi hurayrata radi allahu canhuma qaal qaala waxay yidhahdeen qaala rasuulu lahi sal la alay waslam idaa kharaja halaatatun saddex hadday baxaan fii safarin saddex qof hadday safar aadaan falyu'miruu axadahum mid madaxa ka dhigteen mid intay madax ka dhigtaan walow faasiqan ba ha noqdo ku adaaca badnayn ba ha noqdo laakiin safarka iyo socodku yaqaanaa iyo waa nin hadee dhinacaasu ku fiican yahi hadday doonaan kaasba madaxa ka dhigteen mar hadday adeecaan waynu iska khayrayaan ogo mogtahay wayahay yani nin hogaamiye oo aan yar fiicnayn daaco badnayn oo yar iska galabgalab ah ya khilaafka iyo kala taga un baa kasii xunago ya dadkan haddii la iska adeeco kan waa un la khayri iska khayri khilaafka un baa ka xun xadiidun xasan rawahu daawud biisnaadin xasan وعn iبن cabاs waxaa laga radi aلlahu canهu an nbi sal ly slam qaal khayr الصaxaabati asxaab yani waa dad rufaqo oo asxaab oo meel wada maro waxaa ugu khayr badan arbacatun afar afar qof waa inay yihiin wa khayru saraaya ilaalo la dirana waxaa ugu khayr badan arbacu mia afar boqol baa ugu khayr badan arba ilaalo ilaalo waa ciidan yaroo meelahaas yani soo yaro maro oo cadowgay soo fiirfiirina wixii dagan oo arkaanna gabayga siineen ilaalaa la yidhaha laakiin ciidan dagaal weyn xoog meel ku qaada ma aha ilaaladu waa waxay boqol iyo laba iyo saddex iyo afar iyo afartaasaa ugu khayr badan lagu bushin mahayo yawmu beder yani qoladii ka qayb gashay maxay ahaayeen saddex boqol toban iyo dhowr bay saddex boqol toban iyo saddex hadda yani saddexdaa boqol wixii kor u dhaafo ilaa afarta boqol ay dhammaato un weeye waxaa ugu khayr badan baa laleeyahay arbacumeadu waa sidaa way wixii kasrihoo ku jira boqolkaa afaraad waa la buuxinaya marka afarta boqol baa ugu khayr badan ilaalo wa khayruljiyuushi ciidanna maxaa ugu khayr badan arbacatu alaaf ciidan meel loo diraayana afar kun baa ugu khayr badan walan yuqlaba laga qaalib noqon maayo itnaa cashara alfan labiyo toban kun min qilatin yaraan labiyo toban kun oo ciidan ah hadday meel aadaan yaraan looga looga yani looga marna looga qaalib noqon maayo yaraan dhinac kaleba in laga soo balaayo kasoo gasho mo hadday ayagu diinta ka tagaan ama isla weynin ay ganaan oo yidhahdaan war maanta wax na hor istaagi karaba ma jiro oo ilaahay awoodiisa hilmaamaan way halaagsamayaan ya toban iyo dhowr bay ahaayeen maalinkii yani yawma xunayn yawma xunayn toban kun oo maka qabsatay iyo ilaa tulaqadii dadkii maka ka raacay iyo wixii malka laga qabsaday wixii dadka soo islaamay raacay iyo ilaa laba iyo toban kun iyo kasii badan bay ahay xunayn maxaa ku dhacay damaarka wa yawma xunaynin ida cajabatkum katratukum buu ilaahay maalinka xunayn badnaantiini baa idin cajab gelisay waxba idinkamayna deeqinde waakay carareen markii hoos loogu dhigay ayaa la kala cararay buu nabigu faraskiisii intuu xagga u qabtay gaalada xaggeeda usii eryayy cabaas bin cabdimutalib ya waayahay marxaban iyo nin kale oo la yidhaahdo yani marxaban sufyaan bin alxaaris bin cabdimutalib oo nabiga ilma adeer ahaye iyo cabaas oo adeerkiia